أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo dowladda xabashida itoobiya ayaa ku eedeysay dowladda eritereya inay hub iyo ciidan kusoo daabushay gobolka tigre ee waqooyiga dalka itoobiya howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya boqolaal qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin jamciyadda alxisaan alkhayriya ay ka samaysay degmooyinka jamaame iyo kamsuuma ee wilaayada islaamiga jubbada hoose weerar ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan dowladda riddada jabuuti ayaa ka dhacay xeebaha badda cas wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmada burco ee gobolka togdheer ayaa sameeyey dibadbax ay kaga cabanayaan dhibaatooyin uu ku hayo maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay waxbarashada marxaladda dugsiga hoose ayaa ka dhacday degmada buulo fullaay ee wilaayada islaamiga bay عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran dowladda xabashida itoobiya ayaa ku eedeysay dowladda eritereya inay hub iyo ciidan kusoo daabushay gobolka tigree ee waqooyiga dalka itoobiya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen cabdulqani moxamed safiirka dowladda xabashida itoobiya u fadhiya soomaaliya suleymaan tadhaafo ayaa ku eedeeyey eritereya inay ciidamo hubaysan u dirta gudaha tigree taas oo uu ku tilmaamay xadgudub ka dhan ah madax bannaanida itoobiya safiirku wuxuu sidoo kale sheegay in kooxda t b l f ay xiriir iyo iskaashi la samaysatay dowladda eritereya iyo kooxo kale oo hubaysan iyadoo ujeeddadu tahay in laga hortago ama la rido dowladda federaalk itoobiya maamulka abiy axmed waxaa kale oo uu sheegay in ciidamo eritereyaan ah iyo saraakiil sirdoon ay ku sugan yihiin tigree islamarkaana uu jiro hub fara badan oo lagu daabulayo gudaha gobolkaasi iyadoo ay jiraan abaabulka qorshayaal ka dhan ah dowladda federaalka jenaraal baaja dhabale oo ah safiirka itoobiya u fadhiya kenya ayaa isna dhowaan si adag ugu goodiyey asmara wuxuuna sheegay in eritereya aysan sii jiri doonin haddii ay joojin weydo faragelinta ay ku hayso itoobiya dhanka kale adis ababa waxay sheegtay in haddii asmara ay sii waddo xadgudubka ay ku hayso itoobiya ay qaadi doonto tallaabo milatari ah oo ay ku tilmaantay mid isdifaaco sharci ah hanjabaadahan ayaa imaanaya iyadoo horaantii bishan dagaallo culus ay ka qarxeen gobolka tigree gaar ahaan deegaano ku dhow dhinaca xuduudbeenaadka suudaan kaas oo u dhexeeyey ciidamada xabashida itoobiya iyo kooxda t b l f hay-ad gaaleedda caafimaadka ee w h o ayaa iyaduna ka digtay in haddii tigree dib ugu laabato dagaal iyadoo dhinaca kale qulqultooyin ay ka jiraan amxaarada oromada canfarta iyo benishanguul ay itoobiya waajihi doonto qalalaase amni iyo mid bani-aadinimo oo aada u ballaaran mahadsanid cabdulqani howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen camaar cabdulqaadir waxaa xog dheeraad ah laga helayaa howlgallo qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen waddada xidhiirisa degmada awdheeglayo deegaanka mubaarak oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana howlgalladaas oo qaraxyo ah lala beegsaday murtadiinta laba qarax ayay mujaahidiintu la beegsadeen murtadiinta waxaana allaah fadligiis qaraxyadaasi lagu gubay gaari b g ah iyo mooto saddex lugood ah oo murtadiintu ay wateen qaraxyadaasi waxaa lagu dilay labaatan askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay soddon iyo laba murtad oo isugu jirta saraakiil iyo askar sidoo kale wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley sidoo kale waxay mujaahidiintu weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka mubaarak sidoo kale shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada janaale ayaa lagu weeraray fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtada dhanka kale wilaayada islaamiga ah ee banaadir howlgal ay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay murtad cabdicasiis cumar cuhmaan oo ahaa sargaal ka tirsan maamulka riddada ee degmada dharkeenley sidoo kale banaadir qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen maantay duleedka muqdisho gaar ahaan deegaanka tareedisho ayaa lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga sidoo kale banaadir qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka muqdisho gaar ahaan agagaarka deegaanka garas baaley ayaa lala eegtay bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana jira khasaare gaaray cadowga dhanka kale wilaayada islaamiga ah ee gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee eelaboorka degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaah dullaanka kaga sugan yahay wilaayada gado dhanka kale gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka ceel raamo ee hoostaga degmada ceel qaalow ee ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya sidoo kale gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee degmada carabiya waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa imaanaya xilli geesiyada towxiidka ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta mahadsanid camar boqolaal qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin jimciyadda al-ixsaan al-khayriya ay ka samaysay degmooyinka jamaame iyo kamshuuma ee wilaayada islaamiga jubbada hoose sida warbixinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen cabdulwahaab maxamed bukhaari boqolaal qoys ayaa ka faa'iidaystay mashruuc raashin qaybin ah oo jimciyadda ixsaan al khayriya ay ka samaysay degmooyinka jamaame iyo kamsuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose raashiinkan la qaybiyey ayaa ka koobnaa bur bariis baasto sokor iyo saliid waxaana mashruucan raashin qaybinta ah nasiib u helay laba boqol oo qoys oo boqol iyo konton ka mid ay yihiin danyarta ku dhaqan degmada jamaame iyo deegaanada hoostaga halka kontonka qoys ee kalena ay yihiin bulshada muslimiinta ah ee danyarta ah ee ku dhaqan degmada kamsuuma iyo duleedkeeda ugu horeyn qaar ka mid a bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada jamaame ayaa faahfaahin ka bixiyey mashruuca raashin qaybinta ah ee loo sameeyey iish xuseen maburuke jamaamo ani waxaa la isii saliid oo saddexle e loor bur loor sokor loor bariis baasto ilaahay muslimiinta ilaahay kor aka dhigo ilaahay guulna ha siyo ilaahay ha u gargaaro jamaamo faadumo ibraahim muslimiinta waxayna siiyeen raashiin bariis baasto saliid bur sokor ilaahay khayr ha siiyo waan ku mahad celinaynaa inuu ilaahayna cadowgana naga jebiyo nimco xasan abuuqar jamaamo laa ka imaada waxaa liisii baasto saliid bur sokor bariis khayr allah siiyo magaalada magacaygu waa qadar cusmaan cabdi waxaa liisiiye bariis baasto dhinaca kale dadka danyarta ah ee raashin qaybintan ay u samaysay jimciyadda ixsaan al khayriya ee degmada kamsuuma iyo deegaanada hoos yimaada ayaa iyaguna la hadlay warbaahinta islaamiga ah madiin ismaan cado burgaan waay haaf sokor ah haaf bur haaf bariis low saddex saliid iyo baasto magacii mariyo maray gaabcale burgaan bariisaa lasiiye buraa lasiiye sokoraa lasiiye magacayfa adamu maxamed xasan fuundow kamsuuma degenya raashin ha qaadi raashin raashinka bariis bur sokor baasto waan haajir sheekh maxamuud waxaan ka imaa degmada kamsuuma hoos waxaa yaalaa bur dhexda waxaa ku jirtaa bariis kor waxaa ku laa sokor baadum cusmaanaa lii dhahaa waxaa ka imaada kamsuuma degmada kamsuuma dhexdeed maxaa la isiiyey halkiis bariis halkiis sokor halkiis bur laba saddex saliida nanisiiye iyo baasto magacayga xaliim cabdiwahaab kansuuma ka socdaa waxaaniisii xaaf bariis xaaf bur shan kiilo baasti laba saddex saliid magacayga waa maxamed usmaan kuul waay baadii waa laangaraara la dhahaa waxaan raashinaa soo doonta kamsuumana jooga oo ku sugnaa maanta haa waa lisii
raashinka waxaa qiimanaa hay-adda al-xisaan maxaa leeda maasha allah khayra u rajaha magacaaga iyo meeshaad ka imaatay aniga xasan axmed cusmaan waxaa ka imid abiis waxaa liisiiye bur bariis sonkor baasto saliid inkastoo laga baxay abaartii allah fadligiis xooluhuna ay dararayaan beeruhuna ay go'ayaan haddana waxaa jira mar walba kuwa nugul oo u baahan garab istaag iyo kawarqab joogto ah in loo yeesho waana sababtaas raashin qaybinta ay bilowday jimciyadda ixsaan alkhayriya ee hoos tagta xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid bukhaari weerar ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan dowladda ridada jabuuti ayaa ka dhacay xeebaha baddacas sida warbixinta warkan uu inoogu sii ambaqaadayo walaalkeen marwaan moxamed wararka ka imaanaya biyaha kala qaybiya wadamada jabuuti iyo yeman ayaa sheegaya in iskudhac khasaare dhaliyay uu halkaas ku dhex maray ciidamada dowladda jabuuti iyo kooxaha hubaysana laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ridada jabuuti ayaa ku dhaawacmay iskahorimaad hubaysan oo ka dhacay biyaha badda cas ee dalkaas siday wararku sheegayaan weerarkan ayaa yimid kadib markii ciidamada badda jabuuti isku dayeen inay qabtaan doon xawaaro dheereeyo ku socoto oo laga leeyahay yemen wasaaradda gaashaandhigga jabuuti ayaa sheegtay in ciidamada badda ay doonta weerar qorshaysan ku qaadeen balse ay la kulmeen iskacaabin hubaysan arrinkaas oo dheliyey dhaawac soo gaaray laba ka tirsan ciidamada badda waddankaasi warbaahinta yemen waxay sheegtay in weerarkan uu ka dhacay goob xasaasi ah balse ilaa iyo hadda lama garan heybta kooxaha hubaysan ee doonta saarnaa weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli xeebaha yemen ilaa jabuuti ay ka jiraan xiisado colaadeed oo u dhexeeya xuutiyiinta iyo xulafada sacuudiga hogaaminayo maalin ka hor ay ahayd markii ay xuutiyiinta weerar khasaaro badan dhaliyey ka geysteen deked ku taal badda cas oo aan sidaas uga fogeyn dalka jabuuti mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxay ka mid tahay wilaayaadka sida xawliga ah ay u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka riddada kuna soo biiraya safka muslimiinta waxayna wilaayada shabeellaha dhexe muddooyinkii dambe qaabilaysay askar iyo saraakiil taa'ibiin ah oo soo faarujinayay safka gaalada kuwaas oo qaarkood watay hubkii ay diinta islaamka kula dagaalamayeen askarta taa'ibiinta ah waxaa u dembeeyey maxamuud ciise axmed raage oo muddo ka tirsanaa safka riddada kaasoo isagoo toobadkeen ah lagu soo bandhigay deegaanka biyicadde ee shabeellaha dhexe markii toobada loo qabtay kadib ayuu la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoo ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray iyo ciidanka uu sida gaarka ah oo la shaqaynayay maxamuud ciise axmed raagi aa laydhaa faarax ciise axmedna waa naanistayda waayo aniga waxaan ka raacay gaalada biyacaddaan ka raacay markaas waxaan ka tirsanayn guutada afaraad ururka labayo tobanaad horinteeda saddexaadaan ka tirsanayn markaas waa markii koowaad marka ugu dambayso ciidanka xaggii loo raray waxaa noola qaybiyey unakoo shan urur aha waxaa noola qaybiyey saddex urur ah lagu soo afjaray annaga atoobaraan galnay atoobar haddaan galnay ururka boqoliyo afartaniyo lamaadaan aniga ka mid ahay waa guuto madaxa bannaan marka iyadoy sidaas tahay aniga markii dambo taliskaan joogi jiray talisku markaas waxaa noogala dhigay oo ninka nagula soocay kulliyadda jaalasiyaad waa nagala raray ceelasha biyahana la geeyey waa nagala sii raray nambar kontonana la geeyey aniga marka waa ubegi waayey adiga jidka xumo ku sii socdhaan ubegi waayey waxa waaye walaalaha islaamkan anugu codsi u soo dhiibdhay codsigiina waa iga oggolaadeen saasaa jirta waana ilaah kuma darraday alxamdulilah ma jirin wax tababar ah waan soo qaatay oo meesha qabiil ayaa la igu geeyey ayuu yidhi wuxuuna dhanka kale farriin u diray maleeshiyaadkii riddada ee weli ku harsan safka cadowga isagoona ugu baaqay inay ka soo baxaan gaalnimada muslimiintana ay ku soo biiraan tababar anuu kuma qaadan dalkana kuma qaadan dibaddana kuma qaadan docka galannahay aniga ina adeerow baa nabar laygu siiye nabarkaasaan ku shaqay jiray aniga waxaan qaban jiray difaac joogan u badnaa jiray mar weeraraan aadi jirna marna weeraraan nagula soo qaadi jiray laakiin waxaan u badnaynay labada boqolaan ilaasho jarnay in shabaabkuna soo weeraray muuga annagu weerari ma jirin iska difaaci jirnay sidaas waaye mugga ilaah kuma daraadee arrinta marka waxaan uga soo naqday anigana barkonton hadda aniga waxaa laygu soo bandhigay biyacaddo inaan ilaah kuma daraadee aan islaamkayga ka mid naqdo oon dhulkayga aan xor naqdo wax dhibaataayo leygaysa ma jiro islaamku gacan furan gacan walaalnimay igu soo dhoweeyeen si ixtiraami iyo sharaf leh saaxiibbaday waxaan ugu baaqaa muslim hadday yihiin meelbuudka laysku duugaayo oo iyo god baldos lagu qado laskula carrada layskula gembihaayo oon janaaso lahayn oon karfad lahayn oon dhaqan lahayn heeskaga soo tagaanaan dhihi lahay maahaas wax la sii ahaada ma ahan labada boqolee raacday maagaayaan siddeed dollaroy maalinta soo shaqaystaan dhagax ka shaqeeyaana ka sharaf badan ilaahay igu kana baraka badan halahaasaan ugu baaqa asxaabtayga dambaysa askarigan taa'ibka ah ayaa qayb ka noqonaya silsilada taa'ibiinna oo muddooyinkii dambe si xawli ah u soo gaaraya shabeellaha dhexe kuwaas oo ka mid a hadda dadka muslimiinta ah ee ku nool wilaayada shabeellaha dhexe mahadsanid abu xasaan bulshada ku dhaqan degmada burco ee gobolka togdheer ayaa sameeyey dibadbax ay kaga cabanayaan dhibaatooyin uu ku hayo maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen casaam carafaad iyadoo maamul goboleedka gaalaraaca isku magacaabay somalilan uu sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ka hayo shacabka ku dhaqan deegaanada uu ka armaya maamulkaas ayaa waxay bulshada ku dhaqan degmada burco ee xarunta gobolka togdheer dhigaan dibadbaxa ay kaga cabanayaan dhibaatooyinka uu ku hayo maamulka somalilan bulshada degmada burco oo xusay in cabasho ay ka yihiin laga baadaho maamulka cire uu ku soo rogay iyo sidoo kale qaar ka mid a gaadaleyda burco oo xabsiga la dhigay iyo tira haweenoo si arxaandaraa u jirdileen maleeshiyaadka maamulka somalilan
dhowr jeer horaan ka wada hadalnay wadahadalkaanu ka wada hadalnay wax alaale waxay horta ay meelayna geysi ma jirto halkaana sidaa ay islaamaha danyartaan wax u keenaa uga cabanayaan baan annoo gaadiidkii darawliintii baan nahay aanu uga cabanaynaa inta meelna la geynayana halkii nagu habboonun baanu annagu wax ku rogaynaa laba laba darawal baan xidhan waagaa bari baanu shan anigu afar shan qof baan shan afar cashuurood ba bixiya cidhidhi bay ku hayaan taacaddi bay ku hayaan dil may ku hayaan wayna dileen wayna baabi'iyeen ciiddayna jiideen cafi nooma galaan aakhira inoo direen dawladnimo ma jirto buuqana wuxuu ku saabsan naga daaya meesha nagu cidhi nagu gelisana meel waxaad ku cashuurno samaysta halkaa galaba yidhaaheen waanu xamili weyne maxaa baanu leenoo dhikar baanu leenoo laba qow dhexdood bayna geliyey dawladdu wayna midabka toortay magaalada waxba kuma lihiidin bay nagu tidhi hadday meel la geysanayana waa naga bixis haddaynan midabka toorena san noo midabka toorena noo midabka maamul goboleedka isku magacaabay somalilan ayaa ka mid ah maamulada gaalada ee ka dhisatay dalka soomaaliya una adeegsada la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid casaam ugu dambayntiina munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay waxbarashada marxaladda dugsiga hoose ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga bay walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixinta warkan inoo haya dhowaan waxaa gudaha madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay lagu qabtay xaflad heer sare ah oo lagu maamuusayey haween ka mid ah dadka waaweyn ee wax ka baranaya madarasadaasi kuwaasoo ku guulaystay inay ka gudbaan heerka dugsiga hoose una gudbaan heerka dugsiga dhexe halkii ay ka dhacaysay xafladda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin salaadiin culimo iyo waalidiin ka qaybgalayaashu waxay bogaadiyeen dadaalka uu wado maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee baay iyagoo xuseen muhiimadda ay leedahay in bulshada loo fududeeyo fursadaha waxbarasho gaar ahaan dadka waaweyn munaasabadda ayaa xambaarsaneed fariin muhiimaha oo ku saabsan qiimaha iyo muhiimadda barashada cilmiga ee dadka waaweyn waxbarashadu ma lahan da' go'an qof kastana wuxuu xaq u leeyahay inuu raadiyo aqoon xitaa haddii uu fursaddii waxbarasho ka maqnaa xilligii carruurnimadiisa ugu horeenna haweenkii ka gudbayay dugsiga hoose ee alfurqaan ayaa soo gudbiyey qayb ka mid a cilmigii ay barteen waxaan u mahadcelinayaa maamulka madarasada alfurqaan iyo macallimiinta sidoo kale dhammaan ardayda wax ka barata madarasada alfurqaan gaar ahaan ardayda maanta qalinjabinaysa qeybta dadka waaweyn waxaan leeyahay ardayda qalinjabinaysa sii wada barashada cilmiga hana ka daalina barashadiisa qaala ashaacir naafis cala alkhayraati ahla alculaa fa inama addunyaa axaadiidun kullu imri'in fii sha'nihi kaadixun فوارث منهم وموروث ما هي الهجرة؟ الهجرة هي انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام امتثالا لأمر الله ما حكم من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله أنه مشرك كافر بالله ما طريق النجاة من عذاب الله وما طريق الهلاك
التوحيد هو طريق النجاة فإن من لقي الله موحدا نجا وأفلح والشرك طريق الهلاك فمن لقي الله مشركا فقد خاب وخسر intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya sheekha ayaa bilaamiyey dhiirigelinta jiilka soo koraya ay u tahay in waalidkood uu barto culumta sharciga unuga aadis qalanjibiyahaytigeega oo xadiid kamadayo oo la fasaray hadda dheegaseen oo qur-aanka kariimka kamadayo oo xisaabtigeega dalaa ka qoray aragahaytaan wala inii ka qalanjibino dugsu saradang malayas bal unugaas markii la suubiyo unugaasayd sidiyayna unuga may ka beesgaraysanyaa waalidjay haddiiba waalidjayna qof yacni waqtijay dayac ay oo waqtijay dhan ka faa'iidaysadaan fursadooyin dhan ka faa'iidaysadaan naftiis dhan kobciyaan unugaasna saaslay wuli marka tamay astaanqataa haddii marba waalidaadkii bay dhare alummu madrasatun wey aada sidii madrasuu unuga haddiiba walbaradaas aadis usna wala baraday us marka insha allahu tacaala taas hortamay baan lahaa jazaakum allahu khayran ilaah walaala maktaba tarbiya wa tacliim isagna maysayn laha gabdhaha een iyona jazaakumna allahu khayran xaqiiqatan shawd iyo gudubteen xaalatul ibtidaa iyo moodeen ma ojeedina gabdha walqorowka ina nicmo ay lambani aadan ee adduunyadun korjay kooy walqorowlaanceeba kaata ilaa markii laka reeba hal qof ay haylankaas nabilaahi maxamed laka reeba calayhi salaatu wasalaam la walanqoraana waan ammaanqato usilaka arage anti kaleed oo dhan lankasta walanqoraanay ceeblew suldaan maxamed macali xuseen iyo nabadoon cali maqane oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay ayaa bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee madarasada alfurqaan iyo mas-uuliyiinta tarbiyada shalay markii madarasada kuhoyseen waliisimana ankasaan iyo barateen runtii marka may balaray alcilmu nuurun waljahlu dalaam waman lam yatacalam fii siqarihi yandamu fii kibarih runtii cilmigu waa nuur waay marka ganjaaligii oo marka maybuah oo ilbaabkii ama walbarashadii hata surintin marka walaalayaal may ballanbaahanya ilaahi subxaana wa tacaala marka in la ko-obsada walbarashadii la siyaasada runtii anta haddiisan barateen maysinka siyaadayaanaha haddii siim dadasii baraan ertan ardayda oo hadda xafladeeda aan u taagannahay juhdiga iyo dadaalka ay bixiyeen iyo macalimiintoodii madrasada alfurqaan iyo tarbiyada tacliinta waa ilaahay mahadiis waa ilaahaygaasana siiyaan ugu mahadinaa kheyr baan ugu faraxsannahay maanta ugu dambeenna waxaa madasha xafladda looga dhawaaqay natiijada imtixaankii ay galeen ardayda iyadoo isla goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyin waxaan ku bilaabaynaa kaalinta saddexaad waxaa gashay ardayad la yidhaahdo faatima ibraahim aadam darajadeeduna waa siddeetan iyo sagaal waxay ku guulaysatay abaalmarin gaaraysa oo lacag ah soddon dollar allahu akbar waaya kaalinta labaad waxaa gashay ardayadda la yidhaahdo sumaya cali moxamed darajadeeduna waa sagaashan darajo abaalmarin ahaan lacag waxay u heshay afartan dollar ardayadda kaalinta koowaad gashay waa nuurta xasan xuseen darajo ahaan waxay keensatay sagaashan iyo siddeed dhibic labo abaalmarin lacag waxay ku guulaysatay konton dollar xafladdii lagu qabtay howlka xafladaha alfurqaan waxay ahayd munaasabad muhiim ah oo lagu muujiyey guusha iyo dadaalka haweenka dadka waaweyn ee waxbarashada waxaana haweenkan ku dhow labaatankii ee ka gudbay heerka dugsiga hoose una gudbay heerka dugsiga dhexe ay noqonayaan tusaale dhiirigelin ah oo muujinaya in barashada cilmigu loo baahan yahay in wakhti kasta la siiyo mudnaan gaar ah mahadsanid abuu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu